hagaag degeysan idaacadda star f m codto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan subax wanaagsan saaxiib yaal dhammaantiin kusoo dhawaada xubinta wargeysyada iyo waxyaalaha kala duwanay warkaas iqra-aan oo si toos aad uga dhegeysataan idaacadda star f m subax wanaagsan dhammaantiin maalin wacan ayaayni leenahay subax wanaagsan aroori suban dhegeystayaal waxaan filayaa si wacan oo qurux badan in inoo dhegeysanaysaan bal markan wargeysyada aan isha la dulmaro waxyar dhegeystayaal qodobada waxyaalaha ugu weyn dhegeystayaal mopin ase n s f rate set to go up aan leeyahay dabcan markan waxaa laleeyahay waxda dabcan waa waxda markaasi kaydka dhegeystayaal ee aruurinta ee shaqaalaha ee dowladda ee n s f loo yaqaano dhegeystayaal ayaa hadda act waxay markaasi u bilaaban doontaa bishan dhegeystayaal ee hadda socoto sida wasaaradda shaqaalaha ay ku sheegtay taasoo la wargeliyey shaqaalaha iyo shaqaaleysiinta in ay sida markaasi waa tilaabada xigta ee markaasi lacagta loogu jari doono oo loogu keedina qofka ee markaasi penshonka ah ama howlgabka dhegeysta lacagta oo boqolkiiba lixdan waa boqolkiiba raalli ahda lix percent ama boqolkiiba lix markaasi la sheegay in shaqaalaha lacagtooda laga jari doono dhegeystayaal taasoo qasnada dowladda u geli doonto oo lacagtaasi ay noqon doonto qof penshon u qaato markuu howlgabka noqda dhegeystayaal tani ayaa la meelmarinaya sida sida markaasi arinta lacagahan ay markaasi keed ugu noqoto uguna baxsadaan mustaqbalka markay howlgabka ay noqdaan sida wargeyska bogiisa toddobaad uu qoraya dhegeystayaal wargeyska wuxuu qorayaa dhegeysta raila ayaa markaasi hadda soo saarayaan dabcan xeer cusub oo markaasi xiriirka isbahaysiga azmiyo lamoja coalition oo sanadka labada kun toddobiy labaatanka ra-is waa tartanka dhegeysa sida markaasi madaxa laga tirad badan yahay ee waa madaxa laga tirad badan yahay aqlabiyadda dhegeysta lagu magacaabo opinyo waa opio wandanyi ayaa hadda markaasi sheegay in weli warbixin dabcan warbixin markaasi ku saabsan dhinacyada iyo xisbiga azmiyo iyo sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka in markaasi ka biixaan qorshaha xige ee markaasi doorashada ee markaasi ka dhici doonto wadanka dhegeystayaal qorshaha ayaa hadda markaasi doonayaan inay soo diraandhirayaan sidoo kale ka shaqeeyaan hana dabcan habraac iyo weliba sida markaasi waa tan guud ee wadanka iyo sidoo kale tan gudaha waa dabcan macnaha loola jeedo kountiyada iyo guud tan guud ay markaasi doonayaan inay isla jaangooyaan isla dhigaan iyadoo tii hore u kala diray dabcan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga qorshe iyo nidaam ayaa hadda markaasi shaxda siyaasadee ku radinayaan mustaqbalka labada kun toddobiyo labaatanka sida uu opiyo wandanyi ku sheegay raila odinga ayaa markan san ka quusanin siyaasadda iyo weliba qorshihiisa ee markaasi damaca ee siyaasadda labada kun toddobiy labaatanka iyadoo hadda xisbiga markaasi dhammaan sbeysiga laisku wada keenayo lagana arrinsan doono tilaabada iyo weliba qorshaha xiga ee xisbiga markaasi u yaalo sida wargeyska saaka bogiisa afraad iyo shanaad uu qorayo wargeyska ayaa dhinacyo fara badan ka taabanaya xaaladda siyaasadeed iyo xaaladda waqtiga markan uu siyaasad ahaan looga joogo sida markaasi ku haboon in ay xisbiga asbeysiga azmiya lamoja ee qorshaheeda nidaamkeeda ay dooneyso in wax walba ay kaga qabato kana madasho diyaarsanaanto ilaa sanada labada kun toddobiy labaatanka inta laga gaarayo horgeyska bogiisa shanaad afraad ka akhriso macluumaadka isbeysiga azmiyo lamoja iyo warbixinta markaasi kala duwan laga bixiya raila iyo xisbeysiga azmiyo lamoja gabanayaasha ay hadda dood badan ku jiraan oo sidoo kale dagaal kula jiraan xukuumadda kadib markii sheegtay in e c d da iskuullada hoose dabcan waa iskuulka oo bilowga ee integratorka dhegeystayaal ee caruurta naasiriga loo yaqaano ama naasirowga loo yaqaano in hadda ay sheegtay dowladda inay gacanta ku qabanayso laakiin gabanayaasha ay hadda arrintaasi ka hortaagan ishortaagay sidoo kalena sheegtay in arrintan aysan soo fargelinaysan soo fargelin xukuumadda ayna ku haboon tahay akountiyada in markaas ay maareeyaan waxbarashada hoose ee naasiroga ilmaha dhegeysta waaxda farsamada dhegeysta le guddiga ayaa markaasi kulmi doonaa talaadada soo socoto sida warbixinta saaka qoraya si looga arinsado meelmarinta isbedelka markaas lagu doonayo uu madaxweynaha dabcan madaxweynaha tiimkiisa ay sheegeen in arintan dib habeen ama dib ueegis lagu sameyn doono sida markaasi ugu wanaagsan lagu maareyn karo sektorka dabcan e c d e dhegeystayaal waxaana hadda tan ay soconaysa gabanaasha sheegeen inay tan ay markaasi ka godoodayaan oo sidoo kale soo jeedinta markaasi maamulka maareynta soddon kun waa soddon kun iyo afar boqol oo ali charlhood waa ilmaha caruurta naasariga ama naasiroga markaasi dabcan horumarka waxbarashadooda markaasi ay hadda tahay mid dowladda markaasi ay dooneyso inay maareyso ama gacanta ay ku dhigto laakiin taasi gabanayaasha ayaa hadda diidan oo leeyihiin aniga markaasi arintan inala taalaa warshaha ee waxbarashada ee caruurta waxaa warbixin dhegeystayaal markan dabcan lasoo saaray ku aadan ilaa iyo boqol toddobaatan iyo shan kun dhegeystayaal boqol iyo toddobaatan iyo shan kun arday ah ayaa laisweydiinaya halkey ka baxeen dhegeystayaal oo imtixaanka u fariistay oo iskuulka hoose waa dabcan fasalka koowaad ee fooman ee labada kun iyo labaatankii la diiwaangeliyay waa intii markaas xukuumadda william waa inta xukuumadda markaas xilka hayay uhuru kenyatta waxay markaasi ku biireen iskuulada kala duwan boqolkiiba boqol transitionka primary to secondary school policy laakiin tani waxaa markaasi lasoo siidaayay marka loo feeriyo imtixaanka qaran ee wadanka markaasi ka dhacay tira natiijadii inay markaasi aysan isqabanin oo sidoo kale sidii rabay markaasi aysan usoo bixin inay ahaada dhammaan caruurta imtixaanada dhammaan laga wada qaadayay inay soo baxaan haddaba hal milyan toddobaatan iyo shan kun laba boqol iyo kow ayaa markaasi u fariistay imtixaanka fasalka raallihada fasalka kuwaad si toosa ugu biiray waana markaa waa labada kun labaatankii ilaa iyo sideed boqol sagaashan iyo sagaal kun afar boqol konton iyo saddex ayaa markaasi imtixaan ilmaha ardada imtixaanka qaranka ee k c c u fariistay ayay noqdeen dhegeystayaal oo natiijada soo baxday waxaana markaas laisweydiinaya boqol iyo toddobaatan iyo shan kun toddoba boqol afartan iyo sideed arday ah ayaa markaas la garanaya halka ay markaas jaani cirab ay tegeen ay dhigeen iyo sida iskuullada kaga baxeen iyo waxaa markaas ku qasbay afartan sano inaysan dhamaysanin sida wargeyska saaka uu qoray faahfaahintiisa macluumaadkiisana waaad ka akhrisan kartaa wargeyska daily nation bogiisa labaad wargeyska the standard bogiisa labaad dhegeystayaal qorshaha hadda laisweydiinaya nidaamka iyo waxyaalaha qorshaha uu yahay ee ku aadan sida markaas la doonaya in lagu taakuliyo si in wax lagu qabto ardada dhegeystayaal waxbarashada markaasi la doonayo in markaasi raje mar waliba laga geliyo wargeyska ayaa saaka faahfaahin kaga bixina macluumaadka iyo arrimahaasi siyaasadda dhegeystayaal waa waxbarashada raalliha siyaasadda ma waxbarashada waa hagaag waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan suwax wanaagsan saaxiib yaal dhammaantiina ku mahadsantahin la socodka dhegeysiga xulashada balsaaxiibada sida kusoo wabaristeen kusoo kakaceen xaaladda jawiga degan yihiin dabcan ku sugan tihiin dhegeystayaal waa sidii maqalka idaacadda star f m saaxiibka telefoonka dhegeysta ugu hore qadka telefoonka siinaya kadibna dhegeystayaasha dhegeystayaal isku soo laaban doona waxaad maqli doontaan war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray hadduu ee baha idmo ee sagaal waa sideedda ee subaxnimo dhegeystayaal laakiin markan dhegeystayaashan qadka telefoonada siinaya balse kusoo kaakiceen ku abiristeen maqalka idaacadda qadka telefoonkai dhegeysta ugu hore ayaan siinaya bal ka waran deegaankaada tuuladaada qaryadada maxaa ka cusub maxaad isla dhex maraysaan tani waa mid aan doonayno si xuliba inaan ku ogaano dhegeystayaasheena sharafta mudan dhegeystayaha qadka ugu hore ee inuu furayo saaka subax wanaagsan star f m waanka xumaayey qadka telefoonka ayuu ka baxay xigaha kale ayaan siinaya oo soo beegsanayo isagana waa eber toddoba eber laba saddex shan eber ebers sagaal eber eber toddobo waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber dhegeystayaal markaasi ayaa soo beegsan kartaan oo nagala xiriir karaysaan oo kaga qayb qaadan kartaan dhegeystayaal barnaamijka hogaanka ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m hoota gobolka waqooyibar ee dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa maalin taarikhda waa maalin dhegeystayaal khamiista taarikhdan ay ku beegantahay koob iyo tobanka bisha koowaad ee dhegeystayaal ee janaayo sanadda labada kun afar iyo labaatanka arrimaha khamiista dhegeystayaal waa xaaladaha guud ayaa nooga bartay dhegeystayaal khamiis waliba inaan xaaladaha iyo waliba arrimaha qoyskan diiradda ku saaran kaga hadla dhegeystayaal waxyaalaha saaka aan dul istaagi doonno waa waxyaala markaas halkan lagu soo koobi karin dhegeystayaal oo aada u tiro badan oo aanu markaas ku ogaan doono balmaha nuxurka iyo sheekada waxyaalaha markaas inta badan ee laisku guursado dhegeystayaal guurka wanaagsan ayaa markan ka hadli doona dhegeystayaal maxaa laisku guursadaa maxaa laisku guursaa dhegeystayaal waa maxay guurka dhegeyste waxaan sidoo kale arki doonaa maxaa la sameeyaa guurka ka hor waxaan eegi doonaa diyaar ma u tahay ama uma tahay guurka dhegeysta haddaba waxaan fiiri doonaa ma ii qalma ama qofka ma u qalmaa ama ma ii qalmaa qofkaan guursanayo dhegeystayaal si hadhowan hadal wax uusan oga imaan anigi iyo lamaanahayga dabcan ma ka midaysannahay hadafka guurka dhegeystayaal waa maxay da-da ugu fiican guurka dhegeyste xulashada guurka dhegeyste iyo dooro qofka diin leh dhegeyste baro xuquuqda aada isku leedihiin sameyso lacag keyd ah ka hor guurka dhegeyste guurso qofka ku dhaqan kara dhegeyste iyo alle tala saaro oo isku kalsoonow dhegeyste arooska kadib maxaa xigo si gaar ah u casuum saaxiibadada dhabta ah haye sogooti qoyskaaga gunti gunaanadka guurka ayaa markaas eegi doona dhegeystayaal arrimahaasi dhammaan ayaan fiirin doona dhegeystayaal intaan ka gaarno intaan ka gaari karna dhegeystayaal qodobada mawduuca- dabcan mawduuca dambe ayaan ka dhigan doonaa dhegeystayaal sheekh abudalxana barnaamijka ay ku jiraan dhegeystayaal oo intuu hawada ku jiro waxyaala badan ayaan isla fiirin doona isla eegi doona hadduu eem dhahay guurka wanaagsan dhegeystayaal ayaan eegi doonaa waxyaalaha markaasu ka kooban yahay iyo waxa markaasu qofka ku haboon waa maxay guur dhegeystayaal guurka waa ah qurux badan waa nasteexo waa as-aaska nolosha dabcan nolosha aadanaha dhegeystayaal haddii aan si yare faahfaahino guurka waa farxad maalinta ugu guursanayo waxa oo ay noqon karaysaa maalinta ugu farxad ka badan qofka noloshiisa waxaana ay sidoo kale noqon kartaa maalinta ugu murugada badan ereyga guur macno ahaan waxa uu noqon karaa dhacdooyin ay ku midoobaan sida nin iyo naag ama dumar iyo nin baa dhegeysa kuwaasoo hadafkooda yahay inay dhisaan inay dhisaan guur guri dhegeysa qoys ama reer guurka ma ahan oo keliya in markaas isguursado gogasha ama raaxada laisla wadaaga dhegeysa caruur la dhalo sidoo kale waa in markaas labada qof oo labada qofood oo ka dhexeeyo isla shaqeyn joogto ah ka hor guurka waxaa u bannaan in dabcan ka bilowga shukaansiga shukaansiguna waxa uu isbedelaa jeceyl jeceylkuna waxa uu markaasi ku dhashaa guur xikmado mahmaayo guur ah oo wanaagsan ayaa inta badan eegi doonaa dhegeystayaal oo in guurkan dabcan in guurka noqon karo farxad iyo weliba murugo waxaa fahamsan ninkii weliba xaaska dhegeys isqaba guurka farxadda leh waa midowga labada qof ee cafiska wanaagsan dhegeystayaal waan jecelnahay inaan markaas guursanno aad bay u wanaagsan tahay inaad hesho hal qof oo qaas ah oo aad rabto inaad markaasi dabcan ka hanaajiso noloshiisa ama ka hanaso noloshiisa dhegeysa inta kale jeceylku waa noolal haddii aad markaasi jeceyl seegto waxaad seegaysaa noloshaada waxaa ugu weyn ee aad weliga maran doonto waa inaad markaasi wax jeclaato adigana dib loogu jeclaado maxaa lagu sameyn karaa qofka guurka dhegeystayaal waa xigmadaha iyo waxyaalaha markaasaan eegi doona dhegeystayaal qofka maxaa marka ay timaado damaca inuu markaasi aan u hanto dabcan u hanqaltaago guurka waxuu markaasi dabcan ku lamaanaha dabcan ku lamaanasan duruufaha gooni soco oo dabcan gooni u socdo oo ah markaasi uu dareemayo qofka uu dabcan uu doonayo noloshiisa inuu wax kaga bedelo yoolka iyo hadafkiisa himiga uu qofka kulliga guurka tani waxay markaasi dhegeysa dowsocod si ay riyadaasi loo hirgeliyo waxa ay la imaaneysaa xaqiijo dabcan xaqiiqooyin aada u baahan aada u baahan tahay inaad markaasi ku gudubto nolol ama jilicsanaan duruufaha gaar adigoo ku haminaya inaad markaasi higsato isbedel horumarineed taasi waxay noqon kartaa inaad isku dabcan miisaanto ficilo ay dhici karayso inaad u haysan u aqbasho ama hogaamin iyo weliba markaasi qabto markaasi toobinta ah waa inaad markaas ku qotimto sida markaas ku haboon noloshaada diyo dhegeysa ay kula dabcan tahay ama in markaas walwal iyo weliba cadaadis uu ku leeyahay guurka marka ugu horeyso diyo qofka ay markaas markiisaba koowaad aanan ogaan karin waxa uu mudan karo mustaqbalka dhegeyste dadka qaar waxay markaas dareemaan keli socod walbahaar iyo weydiimo nafsan nafsiyan ah oo ay markaasi dhici karto inaad isku arkaan inay markaasi ku jiraan riyo khiyaali ah waxaa taasi ka mid ah inayna markaasi ku qabin kalsooni inay sida ay wax u doonayaan oo ay ku dhammaadaan qorshuhu uu u gulaysto waxaa laga yaabaa in walaalo badan oo rag iyo dumar ah oo ay maskaxdooda ka guuxayo guur kuwani waa qorshuhu uu markaas u degsan uu ugu jiri karo qodobada koowaad waxaana markaasi mawduucan ka mid ah dhegeysaal ay aadi doonta tusmada nolosha oo dabcan qofka ku kaafin karaya noloshiisa sida ugu fudud oo lagu gudbi karayo dhibaatooyinka guurka haddaba waxaan eegi doonaa ka hor guurka waxaa dabcan u fiican inuu markaasi qofka isweydiiyo su-aalahan diyaar miyaan u ahay guurka rabitaanka xaggeyga miyuu ka yimid guurka ma ku faraxsan yahay qofka aan guursanayo ma guurka qaraabada mise guurka rabitaankayga sidee u noqon karaa guurka deg dega ah guurka soomaalida mise guurka ajaaniibta marka aad su-aalahaasi aad ka jawaabto ayaad ogaan karaysaa inaad diyaar u tahay guurka iyo webin kale guurka waa noloshaada waa mustaqbalkaada mana ahan waxa ciyaar ah ciyaar galo wax ciyaar ah ciyaarna ma galo oo si fudud loogu sameeyo maxaa yeelay adiga ayay kaa dabcan ku dhibaysaa ma jeclaan lahayd inaad markaasi samayso wax adiga ku dhibayo jawaabtu macquul waay maya haa ama maya laakiin inta badan maya wax adiga ku dhibaya cid qaadanaysa ma jirto dhegeyste haddaba hubso inaad markaasi diyaar u tahay guurka ka hor intaadan aadan wax qaldin dhegeyste haddaba waxaa sidoo kale xigtaa dhalinyaro fara badan waxaa markaasi ku adag fahamka guurka ahmiyadda guurka uu leeyahay mustaqbalkooda nasiib darro maanta dhalinyarada dhalinyaro fara badan oo waa dhalinyaro fara badan waa bilaa mustaqbal sida aad adiguna u noqon bilaa mustaqbal waxaan jeclaan in aynu markaas ku wadaagno dabcan waxyaalaha inta badan qofka ku salaysan talooyin oo markaas ku haboon mustaqbalkiisa guurka wanaagsan dhegeystayaal dhalinyaradu waxay markaasi maqlaan waa dabcan la guursanayaa ee la guurso laakiin isma weydiiyaan guurku kadib maxaa dhici karaya waxaa laga yaabaa inaad labaduba maalin ama laba maalin aad markaasi lamaanaha isfogaansadeen kadibna aad kala hesheen laakiin iskuma xaqiijin in qofku uu yahay qofku kuu qalmo taasi waxaa ku noqon kartaa caqabad weyn oo ay adag tahay inaad dib ugu soo kabato sidaa darteedna inta aadan guursan waqti si qofka aad rabto inaad markaas nolosha la wadaagto aniga weliba namaanaha dabcan waa namaanayaashu waa dabcan ma ka midaysan yihiin hadafka guurka dabcan guurka ma wanaagsano dabcan ma wanaagsano ma wanaagsano inuu noqdo mid la isku qasbo ama qofka uu si gaar ah u doonayo qofka kalena uu iska dhaho iskaga tixgelin kama diidi kartid maxaa yeele wuxuu ku xumaanayaa ama wuu ku jecel yahay taasi ma ahan wax fiican oo la sameeyo haddii aadan adiguna aada jeclayn qofkaasi jaciylkiisina uusan dhabka ahayn waxaa suurtagal ah inaad markaas la daristo noolal murugo leh sababtoo ah adiga si dhab ah uma jeclid laakiin goortu aada labadiinaba hadafka nolosha ee guurka ku faraxsan tihiin guurku wuxuu noqon karaa mid isku dheli tiran oo lagu raaxaysto wuxuuna idin horseedi karaa noolal farxad badan marka aada qof si dhab ah u jeclaato waa caado ahaan waxaa fiican inaad markaas guursato laakiin waxaa kasii qurux badan adigoo adigoo awoodeeda leh daraasaadka ku saabsan guurka oo laga sameeyey dalka mareykanka ayaa waxaa lagu ogaaday da-da ugu fiican ee guurka inay tahay inta udhexeysa sideed iyo labaatan ilaa iyo soddonwaa soddon iyo laba waa inta markaasi qaar ay ku ogaadeen oo markaas reerka uusan ka burburi karin reerka sidoo kale kala tegi karin laakiin ixtiraam iyo wanaagay isku hayi karayaan dhegeystayaal reerkana sidaasi laga yaabaa in uu ku wanaagsanaado oo dhibaato iyo xaalad kale iyo qoyskasan ka imaan karin halka intaa da-da ka yar waxaa la sheegaya waxa ka yar dhegeyso labaatan ilaa iyo toddoba toban ama sideed waraalahad waa inta ka yar waxaa leeyahay inay xaaladda markaasisan la qabsan karin sidoo kalena ay ku culusnaan karay culays ku noqon karta qoyska dhegeystay daraasadan ayaa waxay sameysay jaamacadda university of utah oo loo soo gabi u s u oo ayna waxay sabab u dhigtay guurka xilli hore in markaasi ay kordhiso fursadaha ah inay labada qofoo isku waramaan haddaba isku waaraan raalli ahaade xiliyadan ayaa inta badan lagu qiyaasaa inay tahay waqti dhab ah oo qofku diyaar u yahay guurka waxaana sidoo kale sabab looga dhigayaa maadaama uu qofka xiliyadan dabcan uu kasoo jeesan karayo xagga waxbarashada uu kasoo horjeesan karayo diyaarna u yahay markan inuu guursado uu reerka samaysto ayaa markiisa markan loo sameynayaa shaqsiga markaasi uu ku haboon uguna wanaagsan inuu guursado holashada markan waxaan markaas soo gaarnay qaab dabcan gabagabada ee markii laga hadlayo howshaaso dhan way soo dhamaystirmatay waana xulashada guurka macaanagisa gaar ahaana sida aad guurkaaga ugu dhigi karto guurka ugu farxada badan waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga doonayo xilliga guurka waxaa ka mid ah waxyaabo fara badan haddaba waxyaalahaasi adiga inta badan lagaa doonaya in aad markaasi xamili karayso oo aan markaasi doorashaada dhibaato ah ku imaan karin dhegeystayaal tilaabada koowaade guurka waa doorashada qof diin leh adiguna oo aad markaas noqoto qof diinta saaxiib la ah oo ku xiran alle subxaana wa tacaala taasi waxay meesha ka saareysaa xumaan badan oo alleh kacabsi ayaa meesha soo gelaysa doorashada qofka diinka qofka diinta leh waxa ay markaasi guurka ka tahay qeyb markaas ugu muhiimsan ee guushiisa boqolkiiba konton waa waajib saaran waalidka ehel iyo asxaab qofka damaca guurka ku jiro inay markaasi ku taageeraan qofkaasi go-aanka uu kula mataanoobayo qofka uu markaasi doonayo ee qofka ay noqoto qof edib leh sharaf iyo weliba akhlaaq diineed ka muuqato guurka ka hor haddii ay jirto daciifnimo xagga cibaadada ah waxaay markaasi guurka cusub ku keeni karta xasilooni la-aan dabcan baraha dabcan waa guurka haddii ay jirto duruufo caafimaad dhaqaale ama qoys waxay markaasi ka muhiimsan sida qofkaasi uu yahay ruux lagu aamini karo nolosha xagga akhlaaqa iyo weliba xagga alle cabsi waana doorashada ugu muhiimsan oo qofka loo doori karo shaqsigaasi guurka waxa uu leeyahay tirar waa dabcan tirarkiisana waxaa ka mid yahay mas-uuliyadda guurka islaamku waxay siisay mid kasta sayga iyo weliba oorida xaaska mas-uuliyad uu qof kasta uu leeyahay si gaar ah iyo weliba mid ay u wanaagsan waxaa jira cadooyin iyo weliba dhaqamo soomaalida warbaha ka timid kaga dayanayaan dhaqamada reer galbeedka marka ay timaado guurka laakiin kuwaasi way ka duwan yihiin guurka islaamka waxaa habboon in wiilka iyo weliba gabadhu ay isfahmaan dhaqan mas-uuliyadda islaamkuna ay markaasi saaran tahay labada shaqsi guurka guuleysta waa kan saldhigu u yahay dhaqanka islaamka waxaa jira fikrado qaldan oo dabcan inaan jirsanayn reerku dabcan reer galbeedka si guurka islaamka uu bahdilo haweenka laakiin sidaasi ma ahan guurka islaamku wuxuu siiya xurmo iyo weliba dabcan karaamo haweenku ugow sheekadu sheekada dhegeysaan in islaamku uu ogol yahay in guurka ka badan hal xaas ninkaas yeesho mid ka daran inuu ka jiro dhaqanka reer galbeedka waayo ninkaasi wuxuu leeyahay xaas iyo weliba saaxiib taas oo maanta mushkilad ku ah mujtamaca reer galbeedka haddaba taasi dhaqamadaasi waa mid qalabsan oo qofka diintiisa dib markaas ugu celin karto laakiin haddii gabadha diin ay leedahay waxaa markaas laga yaaba in halkaas ku xakamoodo ama dabcan xakameyn karo diinteeda ee sidoo kale xadgudbi karin halkaas sidoo kale ninka sidoo kale xasuusan xadgudbi karin dhegeystayaal marka la gaaro guurka waxaa habboon ama u fiican qofka mana ahan in aad garan weyso meel aad wax ka bilowdo guurka marka la gaaro oo lagu heshiyo in la isguursado ma ahan in guurku uu burburo xagga qarashaadka ama lacagta waxaa laga yaabaa in xilligaasi aadan qarash ama wax ka id ah uusan meel idin oolin taasi ma aha wax qurux badan waxaa jira dhaqan soomaaliyeed oo ku salaysan shareecada kaasi oo ah inah iskaalmeyntu waana dhaqan soo jireen ah in guurka cusub la taageero dabar iiba taagba badanaa waxaa dhacda in wiilka inta uunan dabcan guursan uu la nool yahay reerka ama waalidkiisa sida badan dabcan marmar xitaa inuu dabcan gaaro da-da ka badan soddon sano taasi waxay keeni kartaa in haddii uu dabcan shaqaysto uu wax meel dhigan karo si uu guurkiisa u kaalmaysto waxaa muhiim ah ka hor guurka inuu wax meel laga keydsado uusan maanka ku hayn weliba inuu qaadi doono mas-uuliyad culus kaana kana badan noloshii kale ahaanshuhu ama dabcan doodnimadiisa ee kusoo jiray taasoo wax waliba keligiis istusaya dhegeyste waxaa ka mid ah tillaabooyinka guurka ee qodobkani inuu wiilku baadigoobowa inuu baadigoobo shaqo ku habboon oo ku taageeri karo guurkiisa meherkii suuriyada aqalka weliba arooska uuna wax dabcan dhigaalku uu bilowga ugu dhismayo guriga taasi ku quruxsan tahay guurka nasiib xumada guurka badanaa waxaa lasoo darstaa in labada qof oo isfahmaa oo ay soo kala dhexgalaan saameyn labada qoys oo ama midkoodaba sida reer hebel iyoreer hebel saas saas dadkaasi isku dhaqan ma aynihin qabiiladaasi colaad ayaana dhextaalay iyo hebel hebel iyo balabalabala ama isku hayb qabiil ma nihin haddii taasi dabcan ku qabsato runta u sheeg qabiilkaaga ogow dad badan waxay markaasi qaataan go-aan ah haddii wiilkuu rabo ama gabadhu ay israbto ama israbaan maxaa iga galay waxaa ay iga rabaan laakiin ogow labada qoys waxa ay qeyb ka yihiin guurka oo dabcan qorsheynayso waxay u yihiin aas-aas iyo weliba udub dabcan guriga aad dhisayso haddii aad aragto dabcan caqabadahaasi ka hore uusan oo aan dabcan laga gudbi karin nasiib wanaag waxaa ah in aad go-aan qaadato adigoo allaha ku mahadcelinaya inaad ogaatay ka hor guurka ma bedeli kartid dhalashadaada midibkaada ama ehelkaaga aansan ka ahayn in ay wax bartaan oo ay fahmaan diinta weliba badbaadinta bini-aadinimada dalka ku dhaqma kala socodka balcan bulshada ee ku salaysan hayb iyo weliba faquuq oo inta badan qofka laga doonaya in uu markaas noloshiisa ku maarin karay markay imaato nolosha qoyska baadida ka dhalan dabcan ma bedeli kartid dabcan sidaan kuu sheegay qofka waa dabcan ma bedeli kartid dhalashadaada midibkaada mahilkaada san ka ahayn inaa wax bartaan oo ah fahmaan diinta weliba biniaadinimada dadka ku dhaqma kala socodka bulshada ee ku salaysan hayb iyo weliba faquuq haddaba nolosha waxay inta badan dabcan ku macaan tahay sidoo kalena isfahanka reeraha qoyska markay imaato in labada reer ay wada dhaqmi karaan isfahmi karaan kuna laisku tixgelin karo wiilkii gabadha oo guud idaacadda star f m ayaa sidoo kale dhegeysaneysaan saaxib yaal sidaan kasoo sheekeynay mise ka hadlayna barnaamijka saaka inta badan wuxuu deerada saaran yahay kaga hadlayna dhegeystayaal maxaa hal isku guursaa dhegeysta guurka wanaagsan muxuu yahay dhegeystayaal bal markan sheeqowna abu dalxa ayaan si toosa u dhegeysanayna haddii ay bahaydma saaxib yaal si aan barnaamijka uu inoogu fududaado waxood badanna markaas aan u dhegeysano aan u helna dhegeystayaal shukran dhammaantiin oo ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada markan stare markan aan dhegeysano dhegeystayaal sheekh abuna dalxa maxaa la isku guursadaa dhegeystayaal horta ma isweydiisay maxaa la isku guursadaa waa la isku guursadaa maqasha laakiin maxaa la isku guursadaa waxaa la isku guursa maxay tahay qodobo fara badan ayuu sheekha ka dhawaajin doonaa dhegeystayaal inta oranayaan aniga ayaa markaasi waxyaala un yarta kasoo tataabtay laakiin sheekha ayaa noo dhammaystiri doonaa nuxurka iyo sababta markaas la isku guursada dhegeystayaal iyo sababta guurka loo fahmaynin saxibmaddu waxay shaqaysaa markay jirto xanuun markay jiro walwal markuu jiro walbahaar markuu jiro maxaa la yidhahdaa dhibaato ama guriga korka ha kaga timaada ama daakhilka xagga caruurta xagga maalka xagga nafta xagga qaraabada xagga ehelka xagga dariska miskiin faqiir markaasay raxmaddu timaada qofba qof kale inuu naxariisto xanuunkiisa la qaybsado walwalkiisa la qaybsado walbahaarkiisa la qaybsado hada araxma saa daraaddeed qodobkeenna koowaad waa maxay reeboorame oon isku waafaqayno caawa markaa guryaheenna tagno dabcan rag way yaryihiin soo maaha dumarka aad u badan soo ma aha waxaan doonayaa gabarh walba ee markaad hadda gurigaaga tagto daksiga aad ku aragto lix biloodoo xadhiga lix biloodoo xadhig u jar gurigii intaad gogoshiisa u kala duudo oo sariirtii sidaa ahayd aad sa u soo bedesho oo adiguna aad iska dhigto maanta magaalada laba aroos baa ka jiray ilaa saddex aroos waxa la og laba aroos waa ka jiray maanta sooma magaaladu waxaan ka rabnaa gabadha la aroosaya inaad iska soo qaadda adiga inaad tahay maxaad ugu fikiraysaa gabadha in la qurxiyey oo la habeeyey adiguna waa inaad isqurxisaa soo maa insha alla waxaan rajayn muxaadaradan inay wax badan naga bedesho gabdho wan wanaagsan baa jira gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho wan wanaagsan waa gabdho nadaafad badan waa gabdho dhaqan wanaagsan laakiin waxaan doonaynaa inaan sii dheerayno soo maa waa inaan guryaheenna laga dareema caawa oo keliya si aniga lafteeda laygu soo duceeyo oo la yidhaahdo wallaahi wadaadkii khayr allahas odayaashana waxaan rajaynayaa markay arkaan gabadhii oo isbedeshay gaarinimadeeda cuntadeeda nadaafadeeda maalin dhawaden jigjiga aan muxaadaro ka dhigay waxaan ku idhi waxaa la yidhi sheekhow gabdhuhu way iscaddeeyaan daaway marsadaan kadibna waxaan ku idhi anaa hal tajruba idin siinin gabdhaha soomaaliyeed oo qurqurux badan yihiin adoon kharash badanba ku bixinin boorashka sabaarta boorash soo maha boorashka guriga ku yaal caano yar ku dar kadibna wejiga iska marso hadduu wejigaagu noqon waayo wejiga ninkaagu uu ku weyrixi doono waxbaa i weydiinin warkaa waa saas weye taas horta waa mid weye midda labaad oo iyadana aadka muhiimku ah waxaa weeye waan sheegay asbaabaha la yskugu xili doono waxaa weeyaan noloshu ma aha oo keli ah waa la ysguursaday oo keli ah ma aha noloshu waa mashruuc dheer haddaad carruur isu dhashaan ood kala tagtaan iyo haddaad wada joogtaan waa mashruuc cumrigaaga la soconaya waa la fahm soo maaha ma aha wax yaroo xamaasada oo maalmo lagu kala tegaya ma aha waxaan u gudbayaa qodob muhiima oo cajiiba oo haddaad hadda arki lahaydeen aad suuxi lahaydeen mataqaanaa qofka waxaaliya min mafaatiixi atafaahumi bayna azawjayn furayaasha lamaanaha ay isku fahmaan meeqa furaan isticmaalaynaa si aanu isu fahamno yacni waxaa weeyaan furayaal badan baan u baahannahay nolosha adduunyada arkaysaan faqri baa yimaada adduunyadaad arkaysaan xanuun baa yimaada adduunyadanaad arkaysaan xoolo la'aan baa timaada adduunyadan khilaaf baa yimaada adduunyadu marka ma aha roog cagaaran oo mar walba lagu soconayo jannadaa laga helaa waa in warkaa la fahmaa dadka qaar baa waxay moodayaan adduunyadu inay wax yar markay yimaadaan ninkii waa igu xumaaday ninkii sidan buu noqday gabadha waa igu xumaatay maya maya maya fiir fiir fiiri qof walaalkaa ah oo khaldan haddaad aragto maxaad samayn lahayd soomada waaniseen labadiinna iswaaniya horta labadiinna maxaa isu tihin yaa yaqaan waxaa isu tihin walaal baa tihin walaal sidee inama almu'minuuna soo walaal soo ay quraana labadiina idinkuma socoto laba qof oo walaalo ah maxaa laga rabay maxaa ixtiraama maxaa qadarina maxaa isud maxaa waanaa midda la iska raba waa midda marka yaan la moodin markaan qoyska wanaagsan ka sheekaynayno dad malaa'iga anu kama sheekaynayo dad malaa'iga kama sheekaynayo dadku way isku dhacaan laakiin soomaali hore wuxuu tihi waafaqo ayaa wax laga dhihi karaa labadiinna maxaad ku heshiiseen hal tusaale aad isiiya oo aad garanaysaan ood in badan lama maqasheen culummada aad ka maqasheen oo muxaadaraad ka maqasheen ma isweydiiseen adiga iyo zawjkaaga intaad fadhiisateen niyo waxaad isiisaa ilaa toban qodob oo waxaad jeceshahay oo kuu sameeya ma dhib bay leedahay maxaad jeceshahay oo kuu sameeya ii qor isii inaanu ma awoodi karo uurku baallamiyi laima waxyoonayo qof caadi oo basharaa tahay horta toban qodob calal aqal isii oo aan aad jeceshahay aye hadda daan microfonka idiin dhiigo oo aan dhaho bal waxaad sheegtaa toban qof toban qodob ood jeceshahay adi in lagugula dhaqmo waan ogahay inaad sheegi lahaydeen war soo saas dhun maa maxaad ninkii nimankii noogu sheegi lahaydeen marka hadda waa rundee odaygaaga u sheeg wiilasha waxaan ogay haddii la yidhaahdo waxaad sheegtaa toban qodob ood jeclaan lahayd xaaskaagu inay kuu samayso boqol buu sheekhu tirin lahaa laakiin waxaa laga yaaba inuusan weligii ju u dhihin haddana cadhaysan yahay se muxuu cadhaysan yahay wuxuu u cadhaysan yahay wax aan la jeclayn buu samaynayaa soo ma wuxuusan jeclaysanin buu samaynaya muxuu yahay marka waxa la doonaya laysku xuro in laysu sheego maalan ninkii wuxuu ku yidhi wallaahi aniga ma jeceli ragga dabeecadooda qayb ka mid aan ka hadlaya wallaahi anu ma jeceli anigoo shaqo ka imid inaan kuu soo galo adoo telefoon dhegta haysta soo rag ragoo ma jeceshin adoo shaqo ka imid islaantaadoo hadlaysa oo nawnaw leh ma jecesha sheekh hadda fiiriya ma ujeedaan ma jecla raggu ma jecla laakiin waxaa laga yaabaa inuusan u sheegin sidaa daraaddeed canaan iyo cadow marka la orday dadkan qiiq wax la yidhaahdaa dadka isku dira marka waxa la isu sheegin weeye soo saas ma gabadhi baa waxa laga yaabaa inay necab tahay ninkeeda inuu soo daaho soo ma inuu soo daaho soo ma necbidina waaye raggiinna markaad ninkaaga goormaad u sheegtaa waxaad u sheegtaa markuu soo daaho ma dhahdaa meeqa jeer baan kule naga soo daahin waanu kugu daallay caawo dhan baan waan seexan lahaa fura ma wadeeti hadduu doono sax ayib ma u sheegtay oo ma la fadhiisatay adigoo fiican walaalow xabiibii ma dhihi kartaa ma dhihi kartaa okay waan ka xumahay aniga dabeecadayda waxaan ahay nooca aan jeclayn in laga soo daaho ninku muxuu samayn lahaa marka wuxuu samayn lahaa markuu soo daahayuu kula soo hadli lahaa wuxuu dhihi lahaa gabadhaydee caaw arrintaasaa jirta saa daraaddeed wakhtigaasaan ku imaan la soco raallin ahow war soo saas maa fiir hadda labadaa tusaale hadda aanu ka bixinay keliya reeraha intaasaa isku diraya laysumana sheegin waa waxaad jeceshahay iyo waxaad necab tahay ninbaa waxaa laga yaabaa inuu jecel yahay raashin mucayana wasasaas ma raashin mucayana nimanku waad taqaanaan oo caloosha loo buuxiya waa taqaana soma nimanka caloosha loo buuxiya weligiin haddaad doonaysaan ninkaagu inuu ku jeclaado calooshan u buuxi soo saas maaha taa waad ogtiin soo maaha waxaa laga yaabaa laakiin in aad inuu jecel yahay cunto mucayana soo maha waxaa la rabaa asagu inuu sheegto oo dho anigu waxaana waan jeclahay waxaana waan jeclahay waxaana waan jeclahay inuusan kuu sheeganin baa laga yaabaa kadib intuu xagga tago inuu dho niyo anigu islaam waxaan qabaa maalin walba bariis baasto dalacbilaash bariis baasto dalacbilaash bariis baasto dalacbilaash bariis baasto dalacbilaash kadibna ninka bannaanka joogo uu dhaho markaasi niyo bismillaah niyo iska sabr haddii walaalo maxaan kuu sameeya ilaahay baa kugu aadiye waa loo tacsiinaya soo maha laakiin xaggay arrintu ka jirta inuu u sheega ahayd oo dho anugu sidaa iyo sidaas baan jecla maalinta dambe uu gabarh deriskaa u tegayaa reer deriskaa saaxiibka oo deriska u tegayaa alaab la yaab lo ka soo cunaya kadibna wuxuu leeyahy wallahi haddaad ogaan lahayd maanta waxaan soo cunnay arrintaasi marka gabadhi rabaaxay ku tahay sooma marka waxaa la rabaa in loo shee in la sheekaystaa la rabaa marka nimanka iyo gabdhaha iyo wiilashu qodobka koobaad oo mafaatiixda tafaahumkaan hadda ka hadlaya soo maa min mafaatiixi tafaahum bayna azawjayn waxaa ka mid a war waxaan jeclahay baan kuu sheegi anna waxaad jeceshaa ii sheeg waxaad necabtahay baan waxaad necbaan kuu sheegi war adna waxaad necabtahay ii sheeg odayaasha waxaan ka codsanayaa meesha fadhiya ninkaan horay caawa saa u samaynin islaantiisu markay carruurta seexdaan inuu ku dhaho caawa sheekaan leenahay caruurtaa naga seexdeen waa ninka hore u samayn niman ka hadlay sooma ma ceeb bay kugu tahay ma ceeb kugu maaha kadibna aad dhahdo wallaahi maanta muxaadarahaas aan ka soo faa'iidaystay hadda ka hor wax badan oo anigii adiga aan isla fahmi waayi jirnay oo reerkuuba nagaga dubi gaadhay ayaan soo ogaaday iga qor warqadan iga qor waxaan jeclahoo dhan baan kuu sheegayaa kanaan jeclahay kanaan jeclahay kanaan jeclahay kanaan necbahay kanaan necbahay adiguna isii reerkaasi ma degayaa sakiino iyo xasilooni ma helayaa haamay waayahay qodobka labaad waxaa weeye qabsada qodobka waa ka soo tegay hadda qodobka labaad qabsada oo furayaasha reerku inay isfahmaana afiqa kelimada waa midda naga maqan afiqa waa inay jirto kalsooni hadduusan ninku xaaskiisa ku kalsoonayn akhlaaqdeeda sharafteeda diinteeda iimaankeeda gobasheeda cuntadeeda dadnimadeeda tarbiyadeeda hadduusan intaa ku kalsoonayn ma idinla tahay inay meeshaasi reerkaasi inuu isfahmi karo ma idinla tahay gabadhu haddayna ku kalsoonayn zawjkeeda dadnimadiisa raginimadiisa suu reerkiisa u biisho tarbiyada qaabkuuba siduu dhibaatooyinka waxa haddayna ku kalsoonaynoo ayba aaminsan tahay ay leedahay ilaahay baa kan gacanta kuu geliyey ilaahay baa lugta kuu geliyey shan caruur xaggeen geyni ay arrintu taagantahay muhiimadda weyn marka waxaa weeye waa in laysku kalsoonaado waa in laysku kalsoonaado labada qof kalsoonina waa wax la abuuray ogaada kalsoonidu hadiyad iska timaada ma aha kalsoonidu hadiyad iska timaada ma aha kalsoonida iyo iqadu waa wax la abuuro waa wax la tallaalo waa wax la beero waa wax biyo lagu shubo waa wax la koolkooliyo waa wax la qurxiyo waa wax la carfiyo waa wax laga warqabo waa wax la waardiyeeyo tusaale beer haddaad leedahay beertii marka aad abuurto maxay u baahan tahay beerta yaa soo fadha soo xayawaan la soo baxa ma jiro beertu markay dheellin noqoto intaa la ekaato so in la ilaaliyo uma baahno waa oodba adag baa lagu sameeyaa lodaa cunaysa xayawaan kalaa cunaya way dheeraatoo sabuul bay yeelatay soo haddana in la ilaaliyo ma aha shimbirti baa laga ilaalinayaa tuug baa laga ilaalinayaa xoolo inay galaan baa laga ilaalinaya war soo saas maa beerta ilaa aad ka goosato waxaad ku jirtay abuur ay godka ku jirtay ay soo baxday dheelli ka soo gaadho ilaa ay mataqaanaa masagadii dhaliso ilaa aad ka goosato jacaylku waa intaas jacaylku beer uun ku tusaaleeya jacaylku in la waardeeyo u baahan yahay jacaylka in la waraabiyo u baahan yahay jacaylku cadow badan buu leeyahay in laga oodu u baahan yahay jacaylku fiiri meeqa biyo adduunka laga isticmaalaa biyaha tuubada biyaha cirka biyaha badda biyaha ceelasha weligaa ma maqashay biyaha jacaylka hadda xaqiiqa waa saa biyo waxaa jira la yidhaahdo maau lxub war ma maqashay idinka dhalinyaro waa inoo berri idinka maau lxubbi baa jira biyaha jacaylka biyaha jacaylka maxaa ka mida afiqa kalsoonidaa ka mida in la abuuro waxaa rajaynayaa lamaano kastoo imaqlaya imaqli doona in ay qodobkaas soo nooleeyaan oo ay kalsoonidii dib u soo celiyaan oo gabadhu indhaheedu uu ninka ku weynaado oo gabadhu wiilku ama ninku indhihiisu ay gabadha ku weynaadaan oo ninku u arko hal tusaalaad i siinaya maalan odaygiibaa soo galay guriguu soo galay waaba duhurkii weeye qadadiibuu ka yimid ee wuxuu ka yimid shaqadii uu weysaystayba wuxuu tukaday laba ragcadood islaamtu kuma ayna aqoon jirin ninku inuu saacadda laba ragcadood tukado way weydiisayoo waxay tidhi saacaddan labada inayso maxay yihiin markaasuu wuxuu yidhi markaan ku eegay oon ku fiiriyey quruxdaada iyo sharaftaada iyo caruurtaad ii dhashay quruxdooda iyo gaarinimadaada ayaa nicmadaas ilaahay shukri aan ku shukrinaya daraaddeed baa labada ragcod u tukaday yidhi waxaad ii sheegtaan gabadha aad intaa ku dhahdo maxay dareemaysaa ayaa ii sheegi karaa ya gabadhi ka dhig haddana arrintana gabadhi ka dhig ninkiiba ku yidhi maxaad u tukanaysaa ilaahayga igu kaa arsuqay ya inta nin adduunka badan alla ilaahay ijecelaa alla ilaahay ijecelaa inuu ilaahay ijecelya waxaan ku gartay inta nin boora ma joogta ya adiga unbu ilaahaga kaa xol alla ilaahay ijecelaa ma idinla tahay ninkaa muxuu samaynaya soo sidii barafka uma dhalaalayo inta reeraheenna naga xigta waa inta macnaheed waa maxay fiqe iyo kalsooni tusaale kala qabsada odaygii baan haddana tusaale ku soo qabanayaa shaqaduu tegey maanta marka uu meelahaa joogo uu kaasii maqan yahay laba saac uu kaasii maqan yahay yuu halow soo yidhi oo ku soo wacay ha xabiibii salaamu calaykum wacalaykum salaam haye maxaad maanta jira wallaahi waxaan doonayaa maanta inaan shaqada ka soo tago oo maxaa dhacay miyaad xanuunsan tahay maya adaa kuu xiisay er ayaa waxaa hubaala intaas iga tijaabiya waxaa hubaala inaad guriga aad ku soo noqon oogu soo noqon qofkaad ka tagtay qof aan ahayn gurigaad ka tagtay guri aan ahayn cuntadaad shalay cuntay cunto aan ahayn mayau fura idin siiyey sheekh wuxuu yidhi inta haddaan hal maalin ku dhaho maalinta dambe maya aduu ariiqo kala isticmaalaysaa laakiin hal furuu baan ku siinaya taa keliya maaha waalcaaqilu yafahu bilyasha waa tusaalihii weeye sidaa daraaddeed tusaalooyinku wax badan bay faa'iideeyaan odaygii baa soo galay oo aad u daallan oo maantoona soo shaqaynayey soo maa gabadhii buu u yimid oo aad u daallan oo maantao dhan carruurtii daba ordaysay oo qado u kari oo u qabee oo qur-aankii u dir oo ka soo qaad oo dharkooda diyaari oo haddana odaygii sii cuntadiisii diyaari oo dharkiisii diyaari ya laba daalan baa isu yimid war soo saas ma aha waxaa laga yaabaa gabadha inay leedahay wallaahi gabadh dariskeeda u wareegaysaa mogta abaayo aniga wallaahi ninku waan ku rafaasanaho waxba iima qabto shaqadaasuu ka imaada wuu seexdaa shaqadaasuu ka imaada wuu seexdaa soo saas ma maxaa keelaya laba daalka waa in la iskaga garaabaa ka war hadduu odaygi markuu soo galo ay ku dhahdo gabadhii ay ku dhahdo gabadhii soo dhowow annagaad noo soo shaqaynaysay maanta dhan qoraxdaad aragtay adigay kugu dhacday ilaahay ha noo kaa daayo kabaha maaragtay kabaha musqusha lagu galo ay xagga usii jeedaysa musqusha si usii gashado shukumaankii usii dhigto intuu soo iisoo qabayso cunto kulayl iyo qabow u dhaxaysa oo cusbadu ku yarta inana waxaad mogta wuxuu ahaa waxaad walwalaaqday ma aha soo ma aha cunto kuleyl iyo qabow u dhaxaysa aad markaa u soo dhigto kadibna aad dhahdo war baan kugu hayaa aye maanta anaa ku cauumay waan ku cauumay weligaa aduu ma cauumta ninkaaga weliga ma cauumta soo maaha saasaa la rabaa wallahi gabdhaha fariidiin wey wiilashaa weydiinayaa idinku weliga gabdhihiina ma cauumteen ma tiri maanta anaad ii cauuman tahay soo maaha haada iskaga dadaala soo saas maaha saas weeye marka anaad maanta ii casuuman tahay sidaa daraaddeed gabadh baa ninkeediibay qiso yar baa idiin sheegaya halkaa ku saabsan gabadh baa isoo wacday waxay igu tiri sheekhow ninkii baan kala taagannahay maxaad igula talin lahayd anna waan jeclahay igu tiri laakiin ninkii xoogaa waxaad mooddaa maalmahan sibuu iga sii jejeedaa waxaan ku idhi waxaad yeeshaa qolka jiifka waxaad yeelaysaa waxaad ka dhigtaa horta aroos run ah ubax hadduu noqdo gogosha oo alaabta lagu dadaadiyo waa taqaanaa sooma gogosha alaabta lagu dadaadiyo barfuunno hor leh adigu guriga horta waxaad ka dhigtaa guri aroos oo nalkan cad ka bedel baan idhi nal cad baa kugu rakiban haa horta nalka cad ka bedel nal cagaaran horta waa inaad ku xidhaa oo ninka markii la daaro uu guriga isbedelayo war waa la faham soo maa kadibna cunto cajiiba u samee adiguna labiso qolka jiifkana ayuusan gelin markuu imaaday qolkaa yar maanta dharka iskaga bedelle qolka jiifka u xayeysiin waxaad amaya qolkaa markuu dha maxaa maanta qolka dhacay ku dhacay qolkii markuu galay wuxuu arkay qolkii oo la yaab leh carafta iyo quruxda iyo wixii la kala bedelay ninkii nimanka waa mas gabdho gabdho nimanka waa masaakiin runtaan idiin sheegayaa ninkaad intaa ku samaysaan waa sixirteen waxaa li asixru xalaal ma maqasheen nimanku waa markiiba ninkii gabadhi hab allah ma waxan maanaad ii samays oo waxan maanaa iskale oo gurigan quruxda badan maanaa iskale oygaan odaygi marka waxaa la rabaa noloshu waa sir waxyaabaha fiqada iyo kalsoonidu ay ku imaanayso waa muhiim qodobkaasi muxuu ahaa hadda u dambeeyey muxuu ahaa kalsooni sooma ahayn waa inaan guryaheenna waa inaan kalsooni ka shaqayna biidn illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan rabaa inaan idiin sheego kalsoonida aanu soo sheegnay waxay leedahay fimaar iyo midho laga gurto yaa guranaya caruurteenna kalsoonida lamaanaha fimaar bay leedahay midhay leedahay natiijay leedahay natiijadaa waxay ka muuqanaysaa wejiyada caruurteenna farxadda caruurteenna kalsoonida caruurteennaay ka muuqanaysaa si fiican u dhegaysta tan cagsigeeda way ii imaan doontaayo haddii mar gurigi buuq iyo qayle iyo sawaxan ka jiro caruurtu nooc kaley marka u ekaanayaan taas marka waa waa qodob dhaxtaara insha allahu tabaaraka wa tacaala haddii alla yidhaahdo qodob kale fiiriya تشابه الأفكار والقيم والعادات إلى حد ما بمعنى ما لقى وضع labadan qof ee lamaanaha ah maadaama laba maskax oo kala duwan ay leeyihiin laba qoysna ay ku soo kala koreen laba caado iyo dhaqanno khaas ana ay kala leeyihiin inta awooda waa la isku soo dhoweeyey ma ogtihiin reero fara badan waxaa kala geeya maxay isma fahmayna ninka ma fahamti soo ninka isma fahmayna gabadha isma fahmayna waa la faham soo marka fiiri qofka waa qof bini aadama soo ma aha haa waa qof bini aadama afkaar buu leeyahay adiguna afkaar baad leedahay qiyam khaas a baad leedahay labo caadaad iyo qaab dhaqanaad ku soo korto waxaa laga yaabaa ninku inuu ku soo koray guri badakh iyo barwaaqo iyo gabadha waxaa laga yaabaa inay faqri ku soo kortay saasama cagsi ka dhigo gabadhi baa waxay ku soo kortay maxay barwaaqo iyo xoolo iyo aabbaheed iyo waalidkeed waxaa weeyaan ninkana wuxuu ku soo koray faqri buu ku soo koray labadiibaa calaf layskugu daray labo tusaale kale gabadhii waa gabadh digtoora ah waa b h d wiilkiina waa an alif maxaa la yidhahdaa maxaa la jiray tusaale oo kale eber may an alif beed baan rabaa laa yaktub walaa yaqra labadaa qof ma kala duwayn mise ma kala duwano okay gabadhii waa toddobiyo toban jir odaygiina waa konton jir ma kala duwayn mise ma gudano ama gabadhaan konton geeyaa gabadhaa konton jira wiilkuna waa siddeed toban jir waa yahay ma ogolo moogtahay gabdhaha waxaas kii kale way ogol yihiin laakiin ma ogolo waxaydan ku diidaynin haweenaydu markay afartan gaadho ilaa konton sano waa marka ugu qiimo badan noolal warka ogaada hoos haysu dhigina nimanka maali dhaweyda waan la soo dardaarmay goday baan la soo dardaarmay jijigaan la soo dardaarmay waxaan ku yidhi war gabdhahan markay afartan joogaan bayba noloshu ka u noqotee markay afartan jiraanuun islaamta aad ka dhaqaaqaysaaneed gabadh yaroo toddoba jira aadaysaan war dulmiga iska daayaan buuhi ama cadli u sameeya ama cadaalad u sameeya cadli u samee haddii kale aakharadoo dhinac u socda imaanaysa haddii kale maama aakharadoo dhinac dhinac u socda imaanaysa cadaalad baa lagaa rabaa konton jir hadday tahay nin bay u baahantay soo ma konton jir hadday u baahantay wehel bay u baahantay konton jir hadday tahay dhaqan bay u baahantay warta saas ma marka konton bay gaadhay iyo afartan bay gaadhay gabadh yar baan guursan iyadiina waan ka tegi aakhara xaggeed aadi warbalefe markaa marka taa raggay si goona ugu socotaa la socda waayahay dadkii fawaariq baa jira marka dadku way kala duwan yihin afkaartoodaa kala duwan gabadh baa waxay leedahay sheekhow ninkayga ma tukadee maxaan sameeyaa soo maartaan sheekhow ninkayga marmar buu tukadaa salaadaan ku karle maxaan sameeyaa fawaariqda noocana oo mar caqiide noqonays mar akhlaaq noqonays oo ninkii mataqaana mukhadiraad buu isticmaalayaa ninka gabadha waa gabadh caabidada oo taqiyada oo muxajabada oo qiimo badan ninkana mukhadiraad buu isticmaalayaa way kala duwan yihiin fawaariq fara badan baa jira arrinkaasi hadduu dhaco waxaa loo baahan yahay in laisku soo dhoweeyo inta awooda soo maa reerku inuu iska duma maaha laakiin waa in laisku soo dhoweeyo wixii caadaada iyo taqaan hal qisa idiin sheegaya xagga ku saabsan caadaadka dhaqamada kala duwan ninbaa wuxuu igu yidhi saaxiibbo aan nahay gar baan galay maalin dhowey wiil soomaaliyeed iyo gabadh jayna indho yara gartood baan galay buui meeshuna waa jayno la socdaya waxaa lagu yidhi buu yidhi dhiyow kaale gartan gal markaan reerkii waraysanay gabadhii waxay tiri ninkii bay ka dacwoonaysaa waxay leedahay ninkani aniga hooyo kirishtanaa i dhashay way ii diiday nin madow oo afrika ka yimid iska daabay igu tiri waan diiday markii dambe waa iska guursaday way islaamtay markaa garta hadda way islaamtay kadibna hooyadii baa na casuumtay hooyadii waxay samaysay qof la casuumo wixii loo samayn lahaa jaynaha wixii masas ahaa iyo wixii dabaqallooc ahaa iyo wixii dixiri ahaa yaa laysu keenay ilaan waaba casuumaadda adduunka qofkii la casuuma ugu dambeeya ninkii markuu saa u arkay musqushuu ku carimatag islaa gabadhii marka waxay tidhi ninkan ha laga furo hooyaday cuntaday karisay oo kharashku kaga baxay ninka maanta ka bantagay xaaraan bigi bal idinku gartaa naqa waa yahay waa nin soomaaliya iyo gabadh indha yara sidaa daraaddeed sodohdu inay sodohda fahmaysaa fiican soo ma sodogu inuu sodoga fahmaya fiican soo ma dad canjeero ku qureecda ya iyo dad masas ku qureecda isku mid ma isku mid ma aha marka caadaadku mararka qaarkood waxay leeyihin khatarteeday leeyihiin ha lala socdo insha allahu tabaaraka wa tacaala haddii aan la yidhaahdo asaaliib linfaaq saliim waxyaabaha reerka isku soo jiida waxaa ka mida noloshu inay toosan tahay anu kama hadlayo qofku wuxuusan awoodi karin inuu bixiyo oo qur-aanki baa liyunfiq duu sacatin min sacatii waman qudira calayhi risqu falyunfiq mima ataahu llah taa kama hadlayo awoodda laakiin waa inayna meeshi jirin bakhaylnimo waa inay jirin ah raggay arrinta ku socotaa la socdaa waa inayna bakhaylnimo jirin ninku xaaskiisa wuxuu ilaahay siiyey waa inuu u waasiciyo war soo saas ma haddii ay dhici weydo ninka oo haysta wuxuu reerkan ku nafaqayn lahaa oo reerku ku xaragoon lahaa oo reerku wax ku baran lahaa haddii uu ka bakaylo furihii ma hagaagaya ya furihii ma hagaagayo saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay laba qodob baan maanta u baahannahay odaygu inuu gacantiisa furo war gabdhow nin bakiila ma rabtaan idinku adduunka waxaad ugu nicibtiin waa nin bakiila soo maha laakiin qaar badan oo idinka idinka midana xoolaha waa iska daadaadayaan soo saas maaha waa in ragga waxay keenaan guriga waa in loo tashiilaa gabadha waa inaad dhihi karto xabiibi bishan waan haysanaa biilkii oo maxaa dhacay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay biilkii aadna siisay ayaan yaryareeyey saa daraaddeed bishan waxaa weeyaan masaajidada iyo qaraabadii aan u dirno gabadhaas ma jira ma jirta mise ma jirto ma jirto soo maaha laa gabadhu waa inay reerka u tashiisha nolosha haddaan labadaa laga tacaawunin marka miyaa la adilmisana mooye okay haddaan marka labadaa laga tacaawunin furaha waa halaabayaa ma garta furaha waa halaabayaa bimacnaa haddii ninkii uu bakhiil noqdo kalsoonidii ma soconayso haddii gabadhu ay noqoto uun ya gabdhaha qaar baa kulligoo ma wada la socya maxaa la yidhahdaa atacmiimu dulmun bay dhihi jireen waxba lama wada camime waxaa weeyaan qaar badan qaar baan u joogna dhahaya may odaygayga waa inaan lacagta ka dhammeeyaa suusan naa kale u gursan aa waa inaan lugta ka jaraa taasi waa yar xaasidii baa ku jira sooma lama fiicna saas laakiin waxaad yeelaysaa caruurtaada u danee zawjkaaga u danee noloshu waxay noqon ma taqaanid ninkan caawa hadduu luga hadduu lixdiisa lixaad qabo maanta maxaa soo aasmay gabadh ay bajaaj ku dhacay soo ma haddaan soo aasmay gabadh sidiinoo kale soo kacday oo shaqaysanaysay yaa bajaaj ku dhuftay halkan waxaan rabaa inaan risaalo oga diro maamulka iyo maayarka magaalada boorame culummada iyo ducaadda magaalada boorame ogaasyada iyo garaadyada magaalada boorame haweenka iyo waxgaradka magaalada waa in go-aan laga gaadho siday u wadaan bajaajka waa in xad loo yeelo oo la yidhahdo qofka la arko bajaajka asagoo si u wada maanta annaga qubuuraha joogna culimmadu way joogeen annagoo qubuuraha joogno qobrigii dul taagan u awoodo aan ka bakaynayn reerkiisa iyo iyo iyo hooyo ya duruufta reerka ilaalis oo wax tashiisha oo aan wax ku ciyaarin oo mataqaanaa cuntadii aan bacmadow lagu shubin oo aan bannaanka la geynin maanta cunto badan baa la daadaya warsasaas maa hooyooyina waa arrintaas mas-uuliyadda idinkaa iskale biidnillaahi tabaaraka watacaala mawduuc muhiimaan ka hadli lahaa oo furayaasha ah laakiin dhallinyara meesha joogta mushkilada jirta waxaa weeye mawduuca ma sharxi karo hadday ahaan lahaayeen odayaal iyo hooyooyin hadday ahaan lahaayeen waan ku tigtigsan lahaa waana mawduuc muhiim jiddana ma sheega mise iska daayaa alla jooga jooga arbaad ku kala yacdaan meesha ibnu qayim siduu uga sheekaynaya ahlujannada ahlujannada ahlujannada ahlujannada ayuu markuu soo gaadhay meelo khatara wuxuu yidhi war yaan reer lahayn ha ka bixin masaajidka buuyidhi waaladaam soo maaha marka mawduuca insha allahu dib baan udhigaya insha allah ayib mawduucaas waa muhiim jiddan laakiin waa ka xumaa furayaasha la qalbiga laisku kasban karo waxaa ka mid ah alixtiraam almutabaadal wallaahi waa qodob guryaheenna ka maqan in badan oo ka mida in badan oo ka mida waa maxay alixtiraam almutabaadal yacni qadarin iyo qiimayn labada dhinaca sidaad ii qiimaynaysaan kuu qiimayn saan kuu qiimaynaya ii qiimee soo war fiican maaha adigi iyo ninkaagii baa iskhilaafay wiilkii iyo ninkii iyo xaaskiisii baa iskhilaafay waa qodob muhiim jiddan ah afxumadu waa inay meesha ka baxdaa soo saas maaha laba isqabta ma iscaayi karaan acuudu billaah aniga ma filay inay tahay caafimaad jiraan u arkaa laba qof oo isqabta ma iscaayi karaan ma is-aflagaadayn karaan laakiin waxaanu aragnay oon maqallay laba intay isku xanaaqday intay labadoodii caydii ka gudubtay u gudubtay waalidkii dhalay reerkan ma reer saxanba cayda ha la ilaaliyo carabkana ha la ilaaliyo cadhadana ha la yareeyo cadhada ma taqaanaan cadhada badan caydhna way ku dhigtaa ya caydh bay ku dhigi mar koobaad reerkiina way kala dumin sooma reerkiina way kala duminaysaa reerkii dhannaa ee buuxay hal mar buu meesha ka baxaya waxaan u baahanna marka inaan is-ixtiraamno inaan isqadarinno xagga hadalka iyo xagga ficilka intaba waa inuu ixtiraam xataa fii xaali wujuudi ilkhilaaf xataa haddaan iskhilaafsannahay waa inaan is-ixtiraamno laakiin meesha ugu badan oo laysku ixtiraamo ya dee aqaafo arrin u baahan wey waxaan soo wato waa arrin aqaafo dheer u baahan oo u baahan reer magaalnimo dheer u baahan oo ugu yaraan boqol sano inaan reer magaal ahayn u baahan laakiin haddaan hadda aan geeljiro weli nahay oo weli lo-di ay mataqaanaa halkan marayso oo weli baadiye lagu xidhan yahay oo aqalkii iska yaryahay oo duruuftu iska yar tahay oo tawciyadu iska yar tahay oo wixii wanaagsanaa ceeb loo arkayo waxba aada loogama fahmi karo waxaan soo wato waa mataqaanaan qolka fadhiga markaan joogno waa aan isku xanaaqsanaano dhib male xanaaquu dhici kara sooma jikada markaan joogno aan isku xanaaqsanaano dhib male sooma qolalka caruurta markaan hagaajinayn aan isku xanaaqsanaano waa sax waa macquul laakiin qolka nabadda qolka nabadda markaanu gallo xanaaqu waxaan leenahay albaabku ku hadhay sooma albaab ku hadhaya maxaa yeele mar haddii qolkii nabadda iyo qolkii jiifka uu xanaaqu tago arrintu way adag tahay lama seexan karo soo ma adiga zawjkaagu way isu xanaaqsan ma seexan kartaan ma seexan kartidba hurdadu raaxa maaha soo ma marka qolka nabadda waa in la ilaaliyo insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan kusoo gebagabaynaya insha allah tacaala dee la yidhaahdo qodobka la yidhaahdo xiwaarka qodobo badan baa i hadhay waqtigaa goobay laakiin xiwaarka labada qof waa inay wada hadlaan laakiin iyo ogolaada meesha lagu wada hadlayo iyo goorta la wada hadlayo iyo qaabka loo wada hadlaya kusoo gebagabeeyo markaad adig iyo zawjaaga isku xanaaqdaan ha isla hadlina hana wada hadlina isagoo gaajaysan may isagoo daalan wakti kulul wakti qabow taasi waxa weeyaan waa dhinac sidee iyo qaabkee iyo goobtee weligiin qolka jiifka ha ku wada hadlina dad baa markay qolka jiifka tagaanoo markaa maxkamaddu furantaa ya dad baa markay jiifka tagaan bay maxkamaddu furmaysaa dhac horta maxaase ay tiri shalay qolka jiifku markuu inuu ka xidhan yahay qofka qolka fadhiga caruurtuna ay markaa ka maqan yihiin xataa makulaal guriga haddii joogto waa in laga saaraa labadiinaa wada hadli amaa qaabkan ku gebagabaynayaa qaabka ugu fiican ee loo hadlo idinkaan idin siinayaa jawaabtaad ka bixisaan oo keli a baan qaadanayaa in badan baan kula hadlay waan ku waaniyey waad madax adag tahay waxba ma maqashid anigu sidan kuulama noolaanayo sidaa daraaddeed go-aan baan gaadhayaa taasi waa mid midda labaadna waa maxay xabiibtii markaan fiiriyo qiimaha aad iiga joogto iyo sharafta aad leedahay iyo sidaan dumarkaaga doortay iyo caruurtan qurqurux badan ii dhashay markaan fiiriyo hooyada iyo aabbaha iyo sidaan u jeclahay siday noo jecel yihiin hadalkii aad igu tidhi anu kuuma quureen labadaa keen dhahnaa ya ma hubtaan wabilaahi towfiiq hagaagi dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan sheekhuna sheekh abudalxa aad way muhansan yahay ducadaas dabcan waa wacdigaasi qiimaha badan ee ku saabsan sababta iska guursa iyo waxyaalaha markaasi cid walba iska doonaysa dhegeystayaal dabcan waxyaala fara badan ayaan kasoo dhegeysanay oo dabcan inta badan waxtar u noqon karta bulshada dhegeystayaal idaacad dabcan ku dhaqan waa dabcan bulshadana dhegeysanaysa ama soomaalida dhegeystayaal oo waxtar waxweyn u noqon karto si wax looga qabto wax looga bedelo mustaqbalka iyo nolosha guurka dhegeystayaal oo hadda noqday mid markaasi macno aan ku farin dhegeystayaal oo macnihii iyo naxwarkii iyo macaankii ayaa markaas inta badan laga qaaday oo hadda waxaa leeyahay dib waa in markaas loo socdo cid waliba ay fahantaa sababta iyo weliba waxyaalaha laisku guursado dhegeystayaal star f m ayaa dhegeysanaysaan waana ku mahadsantiin sida wanaagsan quruxda badan aad noo dhegeysanaysaan shukran dhegeystayaal